bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax ee raadiyo dalsan tirada dhimashiya dhacwa khasaare ee ka dhashay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo korortay iyo dad weli laga dhex raadinayo dhismayaashii ku dumay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqda goobtuu qaraxa ka dhacay kuna dhawaaqay gurmad qarayn loo sameeya dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo ka hadla qaraxyadii khasaaraha badan sababay ee ka dhacay muqdisho xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in dalka dibaddiisa si degdega loogu qaadayo dadka qaba dhaawacyada halista iyo yukrain oo dalab culus hor dhigtay iiraan oo taageero siinaysa ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad dhegaysateen iyo kuwo kale aynu gudagalno waa soddonka oktoobar laba kun labaatan iyo labo wararkeena saakay waxaynu badi ku soo qaadan doonaa qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho iyo khasaarahooda oo sii kordhayo haddii aynu ku bilowno waxaa isu soo taraya wararka sheegaya inay korortay dhimashada iyo sidoo kale dhaawacyada midka hantiyadeed ee ka dhashay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho waryaheena xuseen washington ayaa soo koobaya wararkii ugu dambeeyey
waxaa sii kordhayay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ee ka dhashay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku taalla isgooska soobe ee magaalada muqdisho khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxyadaas in ka badan boqol qof ayaa ku dhintay qaraxyadii ka dhacay muqdisho halka ku dhowaad saddex boqol oo qof kalena ay dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen qaraxyada waxaa sidoo kale nolol iyo geeri lagu la-yahay dhowr qof oo ay baadgoob ugu jiraan qoysaskooda cisbitaalada waaweyn ee muqdisho ayaa waxaa la dhigay dadka qaba dhaawacyada islamarkaana waxaa buux dhaafiyey dadweyne fara badan kuwaas oo baadgoob ugu jira sidii ay u heli lahaayeen dadka ka maqan sidoo kale dadka qaarkood ayaa codsanaya in la tuso qaboujiyaasha meedadka la geliyo iyo goobaha kale ee dhaawacyada halista ah yaalaan qoysas fara badan ayaa weli nolol iyo geeri ku henin xubno ehelkooda ka mid ah oo ay ku laayihiin nolol iyo geeri waxaana ay qoysaskaas iyaga oo aada u niijabsan ay hor dhooban yihiin saakay cisbitaalada waaweyn ee muqdisho waxaana la arkayaa dadweyne fara badan kuwaasoo cisbitaalada qaarkood u tagaya inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadkii waxyeelada kala duwan ee kasoo gaartay qaraxyadii ka dhacay muqdisho gaar ahaan isgoyska soobee muqdisho dadka dhintay ayaa waxaa ku jira saraakiil ciidan weriye maxamed ciise konaa iyo dad kale oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur hooyooyin goobta ku iibinayay caano iyo sidoo kale waxyaabo kale burbur xoogan ayaa ka muuqda dhismayaasha goobaha ka agdhawaa goobta uu qaraxyada ka dhaceen sida lagu arkaya sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday kuwaas oo baahinta ay baahisay sidoo kale waxaa dadka saakay ay yihiin kuwo inta badan ay dadka gurmad u sameynaya dadkii waxyeelada kala duwan ee kasoo gaartay qaraxyadii ka dhacay isgooska soobe ee gaar ahaan afaafka hore xarunta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya qaraxyada ayaa waxay aheen kuwo joogtooda inta badan laga maqlay degmooyinka gobolka banaadir islamarkaana loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyay walxaha qarxa dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqday goobihii ay ka dhaceen qaraxyada wuxuuna halkaas kula hadlay warbaahinta isagoona ka hadlay qaraxyada ka dhacaya isgooska soobe ee muqdisho madaxweynaha ayaa waxa uu ayaa madaxweynaha uu ku sugnaa goobta ayaa waxa uu sheegay in qaraxyada ay yihiin kuwo khasaare lixaad la geystay islamarkaana ay ku dhinteen dhowr waa boqol qof halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ku dhawaad saddex boqol oo qof madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay gurmud u sameyneyso dadka waxyeelada kasoo gaartay qaraxaas waa sidoo dalku dhigay madaxweynaha oo hadalkiisa intaas kusii daray in dadka dhaawacyada culus qaba la gaarsiinayo waa loo qaadayo dalka dibaddiisa si xaaladooda caafimaad halkaas loogu soo dabiibo madaxweynaha ayaa faray xukuumadda in ay gurmad deg deg ah ay u fidiso dadka dhaawacyada ay kasoo gaareen qaraxyada sidoo kale shacabka soomaaliyeed ayuu ugu baaqay in dhammaantood ay u istaagaan samata bixinta dadkooda ku hanti waayey qaraxyada iyo sidoo kale sidii ay gurmada ugu sameyn lahaayeen dadka dhaawacyada qaba oo haatan jiifa cisbitaalada muqdisho wuxuu intaa kusii dara hadalkiisa madaxweynaha in dalalka taageera soomaaliya ka dalba doonaan inay usoo diraan dhakhaatiir caafimaad iyo daawooyin si gurmad loogu sameeyo dadkii waxyeelada kasoo gaartay qaraxyada
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan ka tacsiyeynaynaa kow marka ugu horrayso dadkii abriyada ahaa ee walaalaha ahaa ee maanta goobtan ku naf waayey ilaahay ha u naxariisto jannadii farduus allah ka waraabiyaan leennahay inta dhaawacaana ilaahay ha caafiyo allah u boogadhayo intaa kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed muhimadda ugu weynaa caawa halkaan aan u soo istaagno waxay tahay walaalayaal inaan fahamno nimankan ujeeddada ay ka leeyihiin waxa ay sameeyeen dadka meeshaan maanta ay ku laayeen shan sano kadib bisha oktoobar sanad guuridii shanaad haddana maanta inay ku soo noqdaan halkaan ay dad soomaaliyeed abriya ku laayeen dadkan iyay ahaayeen dad soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankan ay u geysteen shan sano ka hor kuwii dhaawac ahaay oo soo biskooday kuwahan daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwo agoon ah oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkooda ahalkaa oo ku baxay iyo kuwo kale intaba gabdha soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed oo saakay u soo baxday in ay maxaanku idhaahday ilmaheeda maanta qadadii ay cuni lahayn caawa cashadii ay cuni lahayn soo raadisay arday wasaaradda tacliimtii saf ugu jirto inay shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaanku idhaahday joogay ama ka soo baxayay meesha ku yaalla iyo dad musaafiriin ah oo jidka ku safrayo jidka maraya dadka soomaaliyeed oo walaalayaal maxaa dembi ay galeen dadkaa maxaa loo dilay qof cudur daari karta oo xataa sabab macquula oo la fahmi karo sheegi karta ma la arkaya sabab yani macquula oo dadkaa loo hadaf looga dhigto loo waxeeyo nimankaani waa nimankaas waa khawaarijtaas waa arxanlaawayaashaas sidaasay soo ahaayeen nimankan iyo annaga ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaala ka dhexeeya saacaddaas aan idinla hadlayno qaybo badanoo dalka ka mida ayaa xabadi ka socotaa habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaalaa ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijtaa lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdilaynaa dagaalaa naga dhexeeya laakiin waxaa lala dagaalamaa qofkii kula dagaalamayo qofaan kula dagaalamay gabar ganacsi yar meel ku haysata wiil ardayoo saaka soo dheelmado shahaado soo qaaday isla imtixaanaadkii aad ka baxday shahaadadoodii soo qaaday aad jaamacad aadiday isle kuwo kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooyi u socday ama ka yimiday kuwa isbitaalka banaadir tagay ee ka soo noqday yacnii dadka meesha maraya dadkaasi ahay ilaaya hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa boqol dhaawacuna waa saddex boqol ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waay arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii sax maaha ummadda soomaaliya waxaan u sheegayaa ilaahay idankiis oktoobarro kale oo sidaanoo kalea ilaahay idankiis ma dhici doonaan awood iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa noolnahay waay waxooda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waaye ee inta soo dabamaryeeya muxuu ahaaye dadkii abriyada ah ee baxasti gadaalka gumaadaya waaye waa ka adkaanayna waana ka adkaanay haddii allayihah
kaasi waxaa ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xalay booqday goobtuu shalay ka dhacay qaraxii lagu weeray wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya marba marka ka dambeeya khasaaraha ayaa sii kordhaya maantay xaaladda magaalada muqdisho ayaa ka duwan sidii shalay gelinka hore ahayd wadooyinka magaalada inta badan way xiran yihiin waxaana isbitaalada jiro in ay dhaawacyada iyo sidoo kale dadka meydadka hor kale ee laga soo saaraya dhismayaashii ku dumay ay buuxdhaafinayaan markan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya qaar ka mida oo ra-iisul wasaaruhu qeyb ka yahay madaxda maamul goboleedyada oo dhammaan ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay lagu weeray wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya qaraxyada oo sababay khasaare kala duwan oo ilaa iyo hadda dowladda aysan war rasmiya ka soo saarin maadaama marba marka ka dambeeya tirada ay sii kordhayso xaaladda ayaa aada u ah mid u adag dhanka kale ee wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo booqday isbitaalada la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay muqdisho ayaa war ka soo saaray wasiirka ayaa maamulkii dhakhaatiirta isbitaalada digfer madiine oo ugu badan dadkii la geeyay warbixin ku saabsan ka dhageysta dhaawacyada halka maamulka isbitaalada gaarka loo leeyahay qadka telefoonka kula xiriiray sida ay xogta iyo xaaladda ay tahay wuxuuna sheegay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya in dhaawacyada uu ku booqday isbitaalada digfer iyo madiina kuwooda halista ah loo qaadi doono caafimaad dalka dibadiisa si xaaladahooda halkaasi lagu soo dabiibo maamulkii dhakhaatiirta isbitaalada ayaa wasiirka waxa ay sheegeen in xaaladda dadka qaar ay wanaagsan tahay halka kuwana ay yihiin kuwa aysan waxba ka qaban karin waana sababta uu wasiirka caafimaadka sheegay in xukuumadda ay xil gooniya iska saari doonto dadka dhaawacyadaasi qaba islamarkaana ay heli doonaan caafimaad dalka dibadiisa ugu dambeyntii doctor cali xaaji aadan wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka shaqay doonto dadka u baahan helitaanka caafimaad bannaanka siday u heli lahaayeen caafimaad dalka dibaddiisa maadaama kiisas u baahan dibadda ay sii kordhayaan marba marka ka dambeyso waxaa sidoo kale magaalada muqdisho durbadiiba ka bilowday gurmad loo sameynaya dadka qaraxyadaasi ku waxyeeloobay oo dhallinyarada ay horkacayaan kuwaa oo sameynaya dhiig sidii loogu shugi lahaa iyo sidoo kale badbaadinta dadka weli ku go-doonsan sida xogaha ay tilmaamayaan dhismayaasha hoostooda oo qaarkood ilaa iyo hadda laga soo saarayo qaraxa iskooyska soobe shalay ee labada qarax isxigta ayaa sii kordhaysa dhimashada iyo dhaawacyada ka dhalanayo qaar ka mid a wadamada carbeed oo qeyb ay ka tahay qatar sidoo kale sacuudiga iyo dowladda turkiga ayaa waxay dhankooda ka tacsiyeeyeen dadka halkaasi ku waxyeeloobay iyadoo shacabka iyo dowladda soomaaliyeedba uga tacsiyeeya sheegana in door wanaagsan ay ka qaadan doonaan dadkaasi dhaawacyada ah qaarkood sidai wadamadaasi caafimaad dalka dibadiisa loogu keeni lahaa inta ayaan subaxnimadan saaxiibayaal kusoo afmaraynaa warkii subaxnimo ee raadiyo dalsan kala socoteen warkan mid la mida intaa kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel